wafdi ka socda dowladda maraykanka islamarkaana uu qayb ka ahaa taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magacooda loo soo gaabayo africom ayaa waxa ay ka degeen magaalada hargeysa iyagoona halkaasi kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee maamulkaas mas-uuliyiinta ameerikaanka ah ee booqday magaalada hargeysa ayaa lasoo warinayaa in maamulka la baxay somalilan ay kala hadleen dekedda berbera iyada oo warar hoose sheegayaan in maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro waxa ugu weyn ee ay danaynayaan tahay aqoonsiga ay kala hadleen wafdigan xubnahan ayaa sidoo kale waxa ay booqasho ku tageen xeebta magaalada berbera iyadoo tani tahay markii ugu horreysay oo ay tiro intaan la eg ee ciidan maraykan ah gaaraan halkaasi ciro ayaa booqashada mas-uuliyiintan ku tilmaamay inay u tahay mid muhiim ah dhanka kalena isagoo ka duulaya ognaa in soomaalidu fidri ahaan u necab tahay shisheeyaha ayuu tibaaxay inaysan la yaabin soo dhoweynta ay maamulkiisu u fidinayaan maraykanka magaalada hargeysa ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa aad ugu badnaa socdaalka ay ku tegayaan xubno shisheeye oo ka kala socday dalalka reer galbeedka oo ay ka mid yihiin waddamada yurub iyo waxa lagu yeedho qaramada midoobay haddaba su-aalaha badan ee ku gadaaman sababaha ay shisheeyuhu ugu soo qulqulayaan soomaaliya gaar ahaan maamulada la baxay somalilan iyo puntland ayaa falanqeeyayaashu uga jawaabayaan ujeeddooyinka ay ka leeyihiin inay tahay in muhiimad gaara uu u leeyahay gobolka si kastaba marka la isku soo daro isku soo dhowaanshaha maamuladan iyo dowladaha shisheeye ayaa muujinaysa in reer galbeedku hoggaanka gobolladani u arkaan inay yihiin kuwa u bisil islamarkaana u caaboon sidii ay garab uga heli lahaayeen danahooda ku salaysan daabulashada khayraadka ku jira dhulkaasi